annaga dhinacayaga waddo ka xirani ma jiro waxaan kaloo ugu baaqaynaa cidda dhinacooda xidhay inay furaan waddada waddada inay iyagu furaan hadday furi waayaan cidda waddooyinka hala furalihi inay aragto waddada xidhan kalana hadasho cidda waddadu u xidhan tahay laakiin cid aan wadda u xirayn aan la odhan waddooyinka hala furo ama ninka barasaabka hadda soomaaliya ka ah oo meshel kittin la yidhaaho oo aan arkayey waxyaaba u xalayta internetka ku qoray waxaan rabnaa haddii aad tihiin dhexdhexaad haddii aanu nahay odayaasha puntland haddii aad tihiin dhexdhexaad sida wax u jiraan inaad ogaataan dagaalka labada dhinac ha joojiyeen iyo xabadda ha joojiyeen wakiillaa idin jooga dad baa idin jooga xabadaa guryahooda ku dhacay maalmahan dhow iyadoo xabaddu dhinaca waqooyina waxay ka xigaaniin qiblada iyagoo gurigooda xabadi ku dhacda meesha laga soo ridana muuqanaysaa waxaa leedi labada dhinac xabadda ha joojiye waxaa la rabaa inaad ogaataan cidda dagaalka wadda
jidkii nabadda iyo nafaqada iyo maslaxadda iyo ummadda dhaqdhaqaaqeeda iyo wada socodkeeda weeye mar hadduusan jid dagaal u xiran ahayn iyo jidadka dagaalku furan yihiin caqliga saliimka ahi ma keeni karo kan nafaqada iyo soomaalidu nala wadaagtaa la xiran ma keeni karo waxaan idiin soo jeedinaynaa furo walaalayaal jidka
waxaan rabnaa cadaalad darrada hore in laku sameeyey inta laga daayo haddii puntland khaldan tahay puntland ay adinkaa khaldanoo waxaasaad ku khaldantihiina jooga na dheh hana dhex dhiginina waxa la yidhaahdo gardarrada haddii nimankan ehelkayaah meeshaan wada deganahay ay gardaran yihiin ku caddeey waxaa intaa weli annaga jid nooma xira soomaaliya laamigaa madow diilintaasaa ka dhaxaysa nimankaasi u xiran yahin waanad ogtihiin laakiin xaqiiqdana ka hadashan bayna rabin waxaan leenahay xaqiiqda ka